bismillahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeennimo qodobada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah gudoomiyaha maxkamadda hirshabeelle oo dowladda ka codsaday in loo dhiso xabsi lagu dhaqanceliyo maxaabiista dhakhaatiirta magaalada jowhar oo ka hadlay waxyaabaha keena xanuunka dhiciska wasaaradda arrimaha diinta somalilan oo dahfuray olole looga hortagayo muqaadiraadka bulshada magaalada garowe bogaadiyey dhireynta wadooyinka hay-adda amniga baydhabo oo digniin ka soo saartay dadka faafiya anshaxumada kulan looga hadlayay maareynta khataraha oo lagu qabtay hargeysa ardayda degmada baardheere oo dhibaatooyinka la kulma isku socodka webiga juba dhallinyaro ku nool magaalada beledweyne oo fursado shaqo ka helay shirkadaha ku yaala magaaladaasi xubnaha sarifka suuqyada ayaad ku dhagaysan doontaan akhbaaraadka dibaddan waxaad ku maqli doontaan madaxweynaha cusub ee mosambiik oo la dhaariyey
soomaaliya waxaa dhibaato ba'an ku haya saamaynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
markale habeen wanaagsan kayrtan a dhegeysanaysa ayaan ku horaya sidaa tordhaca qodobada aad ku maqlayseen gudoomiyaha maxkamadda hirshabeelle ayaa dowladda ka codsaday in loo dhiso xabsi lagu dhaqan celiyo maxaabiista zahra cabdi xuseen ayaa qodobkaasi noo faahfaahinaysa gudoomiyaha maxkamadda sare ee hirshabeelle cabdulaahi gacli isagoo ka hadlaya xaaladaha garsoorka iyo maamulka maxaabiista maamul goboleedkan hirshabeelle ayaa dowladda federaalk soomaaliya ka codsaday in loo dhiso xabsi casri ah oo lagu dhaqan celiyo maxaabiista waxa uuna si gaara u sheegay in gobolkan uu la daalaandhacayo dhibaatooyin waaweyn oo la xiriira maamulka maxaabiista iyo fulinta garsoorka maadaama aysan jirin xarumo xabsi oo ku habboon in maxaabiista lagu hayo ama loogu sameeyo dhaqan celin gudoomiyaha ayaa tilmaamay in hirshabelle aysan lahayn xabsiyo casri ah oo buuxiya shuruudaha caalamiga ah ee lagu hayo maxaabiista waxayna keentay in maxaabiista lagu hayo saldhigga booliiska kuwa oo aan loogu talagelin muddo fog in lagu hayo maxaabiista
run ahaantii duruufo adag ayaa jira hirshabeelle ma laha xabsi dhammaan labada gobol lagu dhaqan celiyo maxaabiista dacwadaha ciqaabta waxay ka bilowdaan saldhigga waxaana wixii la xukumoo la deynin la geeyaa saldhigga lagu haayaa taasoon u samaysnayn saldhiggu inuu wax dhaqan celiyo oo muddo kooban oo baarisa in lagu haayo maxaabiista ay aheeday duruufta ugu adag ee hirshabeelle haysata waa middaas tan ku xigta waxay tahay meelihii loogu adeegi lahay garsoorka oo xafiisaha aheed hay-adaha nabaddiidka ayaa burburiyey dhismo iyo dayactirna may helin laakiin geedaha hoostooda guryo kiraa ayaa garsoorku ka howlgalaa waxaan rajaynaynaa maadaama wasiirka cadaaladdu uu joogo mas-uulna uu ka yahay dhismaha iyo horumarinta garsoorka inuu arrintaa wax weyn nagala qabto run ahaantii garsoorku waa cusub yahay muddo sanad iyo laba bilood ayuu jiraa saddex tababar ayuu qaatay oon macadka garsoorka uga mahad celinayno aqoontiisa lagu kobcinayo laakiin meeshii uu ku howlgeli lahay iyo miisaaniyadiisa waa wax alla laga sugayo iyo inta mas-uulka ah waxaan rajaynaynaa de inay dadku ogaadaan garsoorka federaalku waa hooyadii garsoorka tasiiraadkiisa iyo muuqaalku waa ka duwan yahay garsoorka isteedyada codsigan ayaa u muuqdaa mid muhiim ah oo muujinaya baahida loo qabo in laga taageero dowladgoleedka hirshabeelle si ay awood u yeeshaan in ay u adeegaan shacabkooda si waafaqsan habka garsoorka cadaalada ku dhisan dhakhaatiirta magaalada jowhar ayaa ka hadlay waxyaabaha keena xanuunka dhiciska hooyadoo la kulanta dhicis waa xaalad adag oo saameysa dhinacyada caafimaadka jireed ka nafsiyadeed iyo guud ahaan nolosha qoyskeeda hooyada oo la kulanta dhicis waa arrin caafimaad oo sababa dhowr arrimood kuwaas oo loo baahan yahay in si dhow loo baaro sida uu sharaxayo doctor cabdirasaaq culow oo kamid ah dhakhaatiirta ku nool magaalada jowhar
infecshanada ku dhaco hooyada xilliga uurka ay leedahay tusaale ahaan infecshanadan ku dhaco habdhiska kaadimareenka iyo iyo maxaa lalahaa habdhiska taranka iyo wax lamid eh infecshanadan loo yaqaano u t i-ga infecshanada ku dhaco gudaha ilmagaleenka iyo maxaa lalahaa sidoo kale waxaa keena waxyaalahan loo yaqaano nutritionka waxyaalaha ku saabsan oo qofkan nafaqadarada iyo wax lamid eh waxaa keeno sidoo kale troma wax loo yaqaano ama in maamada shilal ay gasho xilliga uurka ay leedahay taasoo sababta in fitaska ama cunuga caloosha ku jiro uu banaanka usoo baxo isagoo dhicis ah tan infectionkan waxaa ugu badan waxyaalaha oo keeno maxaa lalahaa infectionadan ku dhaco xilliga uurka leh hooyooyin ku dhaco loo yaqaano toxoplasma infectionis iyo brucella infection maamada la imaado xaaladda loo yaqaano toxoplasmosis iyo brucellosis taasoo iyadana aad dhibaato ba-an ugu hayso bulshadan ku dhaqan degmada jowhar iyo khaasatan maxaa la lahaa haweenka guud ahaan cuntada qofka uu cuno badanaa ma keento maxaa la lahaa dhibaatooyinka dhiciska mostly mala dhihi karo maxaa la lahaa cuntada dhicisay keentaa laakiin waxaa jiro waxyaalo cuntada la xiriiro oo maamooyinka maxaa lalahaa ku sababa dhiciska tusaale ahaan oo kale in maamadii ay cunto haddii guriga ama meesha ay ku nooshaa maamadii ay kula noolyihin xayawaanadan loo yaqaano domestic animalis ama xayawaanadan maxaa lalahaa dabajoogta ah tusaale ahaan iyo anyuuraha iyo iyo waxa loo yaqaano ariga iyo wax lamid iyo eyga dhicisku waa xaalad saameyn weyn ku leh caafimaadka iyo mad nafsiyadeed ee ku yimaada hooyada iyo dhalaanka wasaaradda arrimaha diinta somalilan ayaa daah furtay olole lagu hortegayo khataraha mukhaadaraadka cabdifitaax axmed macluw ayaa noo faahfaahinay wasaaradda diinta iyo wakhaafta ayaa daafurtay olole ka dhan ah mukhaadaraadka iyo maandooriyayaasha laga isticmaalo deegaanada maamulka somalilan kulun ay isugu yimaadeen culimaa udiinka waxgaradka iyo qeyb booliiska somalilan ka mid ah ayaa lagu qabtay wasaaradda diinta iyo wakhaafta ee maamulka somalilan xarunteeda waxaana ka qayb galay culimaa udiin waxgarad iyo qeybaha kale ee bulshada inta badanna waxaa kulanka diiradda lagu saarayay sidii dadka loogu wacyigelin lahaa waxyaabaha mukhaadaraadka ah maandooriyayaasha iyo dhibaatooyinka ay ku leeyihiin bulshada dhexdeeda wasiirka wasaaradda diinta iyo wakhaafta wasiiro kale oo ka mid ah maamulka somalilan xildhibaano iyo taliyayaal ciidan booliis ah ayaa madasha ka hadlay waxayna si isku mid ah hoosta kaga xariiqeen in aan la ogolaan doonin gudaha deegaanada maamulka somalilan in lagu isticmaalo amaba looga ganacsado maandooryaha
waxa aanu faraynaa dhammaan khadiibyada iyo imaamyada iyo isuduwayaasha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobollada dalka oo dhan in ay ka qayb qaataan ololaha wacyigelinta ah wasaaraddu ay hormuudka ay u tahay in sha allahu tacaalaa waxa aanu ku wargelinaynaa oo faraynaa jimcaha soo socda oo bishu ay toddobiyo toban tahay dhammaan masaajidada dalka oo dhan in bulshada laga wacyigeliyo khatarta muqaadaraadku uu leeyahay iyo dhibaatadiisa uu bulshada u leeyahay in lagaga wacyigeliyo oo khudbadaha jimcaha lagaga hadlo taliska ciidanka bilaysku waxa ay si toosa ula shaqeeyaan wasaaradda diinta iyo awqaafta wax kasta oo ka soo jeeda dhanka la dagaalanka mukhaadaraadka waxaanay u taagan yihiin in ay la dagaalamaan in ay ka hortagaan in ay soo qabtaan in ay sharciga waafajiyaan wax kasta oo mukhaadaraad ah oo dalka jamhuuriyadda somalilan la soo gelinayo saakana waxa aanu bilaabaynaa ololo ballaadhan oo saddex wiig ka kooban oo dalka oo dhan laga qabanayo ilaahay subxaana wa tacaala waa nagu guulaynayaa waxaa la doonayaa in mujtamaceena la burburiyo idinku waxaad tihiin safka horaad tihiin dadkii mas-uuliyadda qaadi lahaabaad tihiin waxaanu idinka codsanaynaa inaad daba gashaan oo aa hor gashaan oo dadka mas-uuliyiinta u ifisaan waxyaaba kaleba waa ifisaane dadka mas-uuliyiinta u ifisaan dhibaataday inagu hayaan maandooriyo nooc kastaba hala ahaadee marka waxaan leenahay bulshada maandooriyaha mukhaadaraadka walaalayaal dhinacaan uga soo wada jeedno ololahana dhammaanaynu wada gallo dhibta intaa leeg buu inagu hayaa reero badan buu burburiyey qoysas badan buu kala kaxeeyey waxa weeyaan dad badan buu mas-uuliyaddooda ku ciyaaray marka waxaan leenahay waana soo kordhaya haddeenna wax ka qabana da'yarteenna iyo dadka waxbaranaya iskuullada ayaa laga yaabaa inuu u tallaabo marka waxaan leenahay aada iyo aad aan uga howlgallo ciidamada bilayska sida uga shaqeeyaan iyo siday uga howlgalaan oo cabdicasiis inta badan aan ku kulannana aada iyo aad bay u mahadsan yihiin bulshada magaalada garowe ayaa bogaadiyey dhireynta wadooyinka maxamed nuur siduu warkaasi ku faahfaahiyo kuna looga hadlayay maareynta khataraha ayaa lagu qabtay magaalada hargeysa waatan zahre oo mar kale noo faahfaahisaa ardayda degmada baardheere ayaa dhibaatooyinka la kulma isku socodka webiga juba maxamed nuur siduu mar kale qodobkaasi ku faahfaahiyo dhalinyaro ku nool magaalada beledweyne ayaa fursad shaqo ka helay shirkadaha ku yaala magaaladaasi cabdifitaax axmed macluw ayaa qodobkaasi noo faahfaahinaya shirkadda baraka oo ku taala xaafadda halwadaaga laantaha suuqa sare ee magaalada beledweyne ayaa waxa ay shaqo abuur u sameysay in ka badan kow iyo soddon dhallinyaro ah kuwaasi oo laga soo kala xulay afarta xaafadood ee magaalada beledweyn shirkadda baraka ayaa soo saarta agabka guryaha sida fadhiga joodariga firaashyada iyo qeybaha kala duwan ee lagu qurxiyo guryaha cabdikariin xamarow maamulaha warshada baraka ayaa ka warbixinaya howlaha shirkadda ay qabato ee magaalada beledweyn shaqaalaha warshada ka shaqeeyo ool horta waa rag wax dumar waxaa ka shaqeeya hal gabaroo nadaafad ah inta kale waa rag inta badan waxay u badan yihiin dhalinyaro dhalinyaradana shaqadan waxaan ku siinay maadaama wadankii aysan shaqo jirin iyo wadankii dhalinyarada ka tahriibayaan waxaa shaqadan u xulna odayaal ma siinin dhalinyaraan siinay sidii ay wadankooda wax ugu qabtaan wadankooda wax ugu shaqaystaan iyo wadankooda wax soosaar ugu samaystaan waxqabad ugu samaynay trainingna waa siinay oo shaqada maanta ay ka shaqeynayaan inay berri wax ku qabsadaan ugu talagalnay haddii kambanigan ka baxaan kambani kala tagaan inay shaqo xirfad ay bartaan xirfad ay barteen inay noqoto midda kale muxuu ahay mishaari waaye oo mishaarkaas ayagiyo ilmahooda waalidkooda waa anfaca marka muxuu ahay tirada warshada shaqaalaha ka shaqeeya waa badan yihiin ilaa dhowr labaatan waaye annaga insha allah waxaan rajeynaynaa kambaniyaal kale oo nagu daydo oo waddanka waxqabad u sameeyo inay nagu daydaan imaadaan oo min labaatan ruuxii ka shaqeyso waxaa waaye lacagtaas degmadii kusoo laabanaya dad kale waxaan ugu baaqaa waddan kale wax gashanaayo oo waddan shisheeye wax gelinayo inay wadankooda wax u qabtaan magaalada waa aragtay nin jaamici oo shahaado wato nin laba shahaado wato waa arkaysaa majaa'iska wato waxa keenayo waa duruufo wadanka ka jiro awgeed in anagan ayn tusaale u noqono ee ayaga nagu daydaan insha allahu tacaala waana maasan qaar ka mid ah dhalinyarada fursadaha shaqo ka helay shirkadda baraka ayaa ka hadlay fursadaha shaqo ay heleen ee ku aadan shirkadaasi iyo waxyaabaha ay nolosha reerkooda ay kaga maareeyaan ee ay shirkaddu ka helaan intaba horta inta badana aan saddex galno ugu badan waxaa waa shaqaalaha iyo baranjiyaasha oo kambanigu leeyahay alxamdulilah waxaa waaye dee horta waxaan ku shaqaynana waxaa waa isticmaalna xeeta oo modern ah accountantiga systamyada lagu soo qateeno digitalka oo computerizka marka dee dadkaan isla falgalnana waxay u badan yihiin boqolkiiba sagaashan iyo shan dad shaqaalaha hoose baranjiyada wakiilada ka ee gobol oo gobolka hiiraan ha noqdo gobol gaduud iyo deegaanada kale magaalada buladn ku xiriirsan laakiin hadda annaga maadaama aan waxaan beecgeynayna ay yihiin joodari iyo barkin iyo fadhi dadka waxaan ku khasbannahay inaan u sharaxno wuxuu ka baahi ka haqabtirayo joodariga hadduu yahay barkin hadduu yahay joodari iyo hadduu yahay fadhi marka sifaado badanaa isticmaalnaa suguntadoo kale hadda joodariga wuxuu u kala baxaa laba nuuc mar waa suguntu marna waa midna waa birimo midna waa suguntu birimadoo kale waxaan dhahnaa birimadan waa waxaa soo saartay warshada wuxuu leeyahay damaanad oo dhammaystiran waa hagaag dhegeystayaal waxaad la socotaan warka habeenimo markan waxaad kusoo dhawaataan xubinta sarifka iyo suuqyada iyo zahra
haddii aan ku bilaabo sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar heerka qabashada la kala siisanaya laba milyan iyo sagaal boqol halka bixinta la kala siisanayo laba milyan iyo sagaal boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka doolar mareykanka ayaa suuqyada magaalada jowhar la kala siisanaya sagaal iyo labaatan kun halka bixinta la kala siisanayo sagaal iyo labaatan dhibic shan oo shilin soomaali ah buurka afkiisa ayaa la kala siisanayaa afar iyo toban doolari bar way mahadsantahay zaare xubintaas inoola socodsiinaysay guud ahaan xubintaas ugu dambeysay warka habeenimo tan intaa ku kulmi doono nabadgelyo